in ka badan shan kun oo sharikadood oo iskugu jira kuwa yaryar iyo kuwa heerdhexaad ah ayaan weli dalbanin waxa loo yaqaano lambarka iyoori ee diiwaangelinta dhaqaalaha iyo aqoonsiga oo ah rukhsad looga baahan yahay hay-adda kastamada sweden si wax isdhaafsi ganacsi loola sameeyo britain kadib brexit oo lagu wado inuu dhaco bisha oktoobar haddii ay britain midooda yurub heshiis la-aan ka baxdo bisha oktoobar dhammaadkeeda oo iminka laba bilood uun inaga xigaan deeto kumanaan shirikadood oo swidish ayaa dhibaato kala kulmi kara inay badacooyin ka soo waaridaan dalka u k haddii aanay rukhsad ka helin hay-adda kastamka waana arrin ay aad uga walaacsan tahay wasiiradda maaliyadda sweden magdalena andershon Jag känner störst oro, det är för de mindre företagen eh, som kanske handlar med andra EU-länder och med waxa uu walaaca ugu badan iga haystaa waa sharikaadka yaryar ee laga yaabo inay la qabsadeen inay la macaamilaan dalalka ku jira midowda yurub balse aan u baran kuwa ka baxsan midowda yurub markaasoo loo baahan yahay geedisocodyo dhaadheer iyo rukhsooyin in la dalbado dalka u k waa midka ugu ballaaran ee sweden wax u dhoofiso kalena soo degto sanadkii tegey oo qura waxay isdhaafsadeen ganacsi iyo adeegyo ku kacay qiyaastii boqol iyo konton bilyan oo karoon waxaana britain saldhigata qiyaastii kun sharikadood oo swidish ah toddobaad kastana lix doonyood ayaa ku soo xirta hoorka dekedda gothenburg kuwaasoo ka yimaada dekedda imingham ee degmada lincolnshire ee dalka u k iyagoo sida badeecooyin ama gawaarida xamuulka qaada oo cunto iyo bagaash ka soo qaada dalka u k balse maadaama ay u k ka baxayso midowda yurub waa inay badeecaddaasi waafaqdaa xeerka midowda yurub ama e u iyadoo qofkii aan haysanin lambarka iyori aanu badeeco ka keeni karin u k taasoo ah arrin degdeg ah oo xitaa labaatan boqolkiiba kordhisay shaqada hay-adda kastamada sweden islamarkaana keentay inay qortaan shaqaale cusub oo gaaraya shan iyo soddon qofood sida ay sheegtay osa wilcox oo ah agaasimo waaxeed ka tirsan hay-adda kastamada sweden Många har eh, avvaktat. Du kommer att få problem att få in dina varor.
qaar badan baa muddo dheer arrintan daystay dhib baad kala kulmi doontaa inaad hesho badeecooyinkaaga ama xitaa inaad tu kala dhoofiso waayo tillaabadani waa shuruud ku hor gudban inaad ganacsi samayso haddii ay lacala britain ka baxdo midowda yurub saqda dhexe koob iyo soddonka oktoobar kowda nofembar wixii loo gaaro qofkii aan horay u bixin waajibaadka kastamka iyo canshuurta la saaro badeecooyinka iyo adeegyada ee vat waxaa dhici karta inaanay badeecaddiisu soo degin waana arrin ay maanta dowladda sweden uga warbixin doonaan wasiiradda maaliyadda magdalena andershon iyo wasiirka sweden ugu qaybsan midowda yurub ee hannes dolgren oo ka hadli doona sida ay sweden ugu diyaar garowday bixitaanka britain maxamed xaaji radio sweden